taariikhdu cilmi hodan la soo maray way ka fara badan tahay wax asirado lagu duubo markaa iminka gabayadii ayaan u geli doonaa intaanan u gelin gabayada sida la sheegay cilmi saaxiibadiisa berberaan la deganaa badnaayeen hase yeeshee laba nin ayaan ka hadhin baa la yidhi oo tallaabo tallaabo ula socon jiray noloshiisa iyo kolbaheerka oo cilmi marayo iyo hadalladiisaba labadaa nin oo la kala odhan jiray baa la yidhi muuse iyo tabaase haddaba cilmi waktigaa jacaylka kusoo habsaday dadkii oo markaa la noolaa way ka garowsan waayeen jacaylkii iyada oo dadkii waktigaa uu la noolaa ay badowba iskaga badnaayeen iyo iyada oo wax sidiisaa jacayl hore ugu dhintay oo dalkeenna caam uga noqday aanay jirin markaa dabadeeto isla markiiba waxaa cilmi lagula kacay wadaado iyo qardaaso sida la sheegayo iyada oo ay leeyihiin wuu soo waalanaya waxa dabaleeto jirtay sida la sheegayo maalin maalmaha ka mid ah oo ay saaxiibadiis oo muuse iyo tabaase ka mid yihiin ay cilmi meel ku waaninayaan oo ay leeyihiin war waxaanaad ku hadlayso nin weyn baa tahay iska daa kaa rumaysan mayno soomaaliya soomaaliya oo wada naaga oo nooc waliba joogo gabadh baan u dhimanayaae danahaaga qabso ayaa wuxuu cilmi halkaa ka tiriyey baa la yidhi gabaygiisii u horreeyey oo la yidhaahdo caashaqa haween iyada oon hortii wax gabay ah iyo wax u eeg toona cilmi lagu maqal gabaygaasoo uu saaxiibadiis ku qulqulsiinayay in jacaylku jiri jiray haatana jiro jirina doono anigana uu dhibaato maanta igu hayo wuxuu yidhi caashaqa haween waa horaa aadir soo hogaye sayidkii ceshiga fuuliyo caliba soo gaadhiye carruurtay sideen meesha iyo ciise nebigiiye cidlo lagama beermeen dadkoo cuudi waaxidahe waxa qaar bacayn looga dhigay hayd cajabiyeene soomaalidaa caado xuna iguma caydeene oo imay canaanteen sidaan cod ka iibsadaye kuwii ii calaacalayay baan camal tusaalayne sida weelka caanaha haddii laabta loo culayo balan soo cidaadee maxaa cunaha dhaafaya curuurda maxaa kala dhexgeli cadaha hoostooda macidaankanaa jabinaya cunaya dhuuxooda inaan si cadayda mooye waxaan calasho laydiidiye caqliga yaa ka bi'in tuu ilaah ku circadaadeeyey cimrigayga oon jirin intii lagu ciroobaayey moga inaan caddaadaan ka biqi cana daraaddeede cuduruhu ma naaxaan qofkay tala ku cirtaaye casharkay wadaadadu qoreen cudurkan gori waayey cilmi dawo weliba doontay oo weyda elinkiise teeraan canabay ku helo caafimaadnimay inaan caad noqdaabaa karoon caawa saan ahaye ilain caashar lama maydhi karo kugu cirooloobin markii uu tixdaa gabayga ah ku soo daayay cilmi ayaa nimankii tala ku sheegta u waday ay naxdin ka sinmeen oo aada iyo aad ay fajiciso iyo yaab u qaadeen iyaga oo la yaaban gabaygan cilmi kaga soo yeedhay iyaga oon hortii wax gabaya cilmi ku ogeyn iyaga oo raggii halkaa fadhiyey ay qaar isba yidhaahdeen niyadooda war madaxa waxaan uu sheeganayaa waaba ka qab markaa dabadeeto tixdaa gabayga ihina intaas ayay ku ekay waxaa kaleeto oo jirtay baa la yidhi maalin maalmaha ka mid a oo ay muuse iyo tabaase talo soo qabanqaabiyeen taladaasoo ay u jeediyeen cilmi iyaga oo leh waan iska ilow hodan ma heli kartid oo inta cirku kuu jiro ayay kuu jirtaaye sababtoo ah bay yidhaahdeen baa la yidhi maadaama aad tahay nin saboola oo aadan haysanin wax adduuna oo aad la hor tagto qoyskii ay hodan ka dhalatay waxa kuu dhaantaa adiga oo iska dhaafa cilmi markaa wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi jacaylku waa shay nafta ku beeran buu yidhi rag iyo dumarba abaar iyo barwaaqana mid uun laga gaadho isla markaa dabadeeto gabay yar oo calaacalah ayuu halkaa uga jeediyey wuxuu yidhi niman yow dharaariya habeen waan dhadhabayaae dhulkun baan xariiqaa siday dhiilayo timide sida qaarin dhugatoobay oo geedi wada dhaafay dhalinyaro ma raacee kelaan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac way qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamaada daawuda buuri tixdaa gabayga ah markii uu ku soo daayey saaxiibadiis ayay fajiciso qaadeen oo ay markii halkaa kaga aamuseen tixdaa yarina intaasi ayay ku ekay sida la sheegay sanadihii cilmi jacaylku haystay sanad ka mid ahaa oo lagu tilmaamay dhowr iyo soddonadii ahaydna baa la yidhi intii aanu jacaylka cilmi soomaali weyn ku baahin ee uu magaalada berbera uun ku koobnaa iyo agagaarkeeda ayaa sida la sheegayo ay hablo badan oo reer berbera ay is urursadeen hablahaasoo ay ka mid ahaayeen baa layidhi hablihii markaa berbera ay hayeenka u ahaa markaas hablahaasi waxay tirigareeyeen baa layidhi inay nolosha cilmi caynaaniyaan markaa waxay hablahaasi isku raaceen baa layidhi inay cilmi casuumad ugu baaqaan taa markii ay isku raaceenna hablihii qaar ka mid ah ayaa cilmi u tegey waxa ay yidhaahdeen cilmigo waxaa tahay macsuum sida la sheegay inkasta oo uu ka dhabar adeegay oo uu markii hore diiday haddana waa ay yeelsiiyeen hablahaasoo sida la sheegayo maalintaa xarago aada iskaga tumay aadna iskula dhacay baa la yidhi aaladan ay haweenku ku nuuraan ee ay ragga ku legdaan ee ay udgoonada iyo waxaas ka mid yihiin cilmi bay dabadeedna casuumadii ugu yeedheen cunadii ayaa lasoo hordhigay intaanu cunada faraha la gelin ayuu qoslay baa la yidhi markaasuu yidhi waxaanoo cunno kala jaadjaada oo aad ii samayseen waxaan ka jeclaan lahaa hodan oo maanta mar qura isoo dustaan cunadii buu yaro taataabtay baa la yidhi cabaar ayuu aamusay markaa dabadeeto hablihii ayaa ku dhiiraday baa la yidhi oo kaftan u furay iyada oo ay midibaa dabeecadeeda iyo quruxdeeda ay ta kale tilmaan ka bixinayso markaa wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi iima sinna haweenka oo dhammi ee anigu hodan ayaan gooni u ahaye wax maygala qaban karaysaa markaa waxay yidhahdeen oo waayo hodan dee walaal maxayna dheer tahay anna kunbay nala mid tahaye kuwa gotaa doonto dee gacanta qabso oo aanu kuu gelbino markaasuu qisadii fahmay dabadeedna tixgabaya ayuu ugu jawaab celiyey wuxuu yidhi hadday ele wax qabanayso oo lagu qaboobayo ama qurux la daawado mar uun aadmi ku qancaayo hablayow qadraba soo arkiyo qaararkii hodane wax badan baan kumaantii u hubsaday qalanjo naagoode ha yeeshee qaraan bay igu galay qalay naftaydie idinkuna halkii qoomanayd yaad i qabateene qalbigaan bogsiinayay baad ka iga siiseene bal qiyaasa waataan qasahday qamare awgeene qallaxyaad gacmaha iyo junuhu way qarraqayaane qosolkaa yaryari waa waxaad nagu qaldaysaane inaanay bahay idin qatalin qariya laabtiina buyii kolkaasaa cilmi hablihii hareeraha kaga jiray ay naxdin dib u wada faagteen baa layidhi iyagoo faja-iso weyn qaaday isla markaana sida la sheegay ay qaar cilmu indhahooda kusoo joogsatay baa layidhi